بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه waxaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala caawa aynu u fadhinaa majliskii markaa saddexaad ee ka mid ahaa majaalistii markaasi ahayd silsilatu nasaa'ix waltawjiihaat litulaabi alcilm oo caawa oo jimco ah aynu insha allahu tacaala u fadhino majliska saddexaad muxaadarada caawa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala aynu geli doonaa ama aynu dhegaysan doonaa waxay tahay alcilmu maa awrahaka alkhashya oo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala sheekhu inoo faahfaahin doono caawa bishu bisha safar waa shan oo ku beegan toddobiiy tobanka bisha koowaad laba kun saddex iyo toban waxaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala muxaadarada tan noo geli doona asheykh axmed cabdisalaam aadam axmed iid waxaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inuu markaa inoo fududeeyo in markaa aynu noqonno kuwa wixii loo sheego wax ku qaata waxaan ku soo dhoweyn doonaa sheekha anigoo aan ku dheeraanayn sheekha ayaa markaa inoo faahfaahin doona mawduuca iyo ardayda iyo tawjiihaadka markaasi nasaaixda ee la jeedinayo falyatafadal shaykhu mashkuuran majuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله وxa mowduuceenna caaw uu yahay sida akhuuna uu tilmaamay alcilmu maa awrahaka khashya ikhwaanii fi اllaah ya طalabata alcilm ma axwajanaa ila hada almowduuc wallahi alcadiim ya ikhwaanii fi اllaah wax inooga baahi badani ma jira maanta mowduucaas isaga ah waa mowduuc aada iyo aada u taabanaya dadka ku mashquulsan طalabu اlcilm iyo doonista cilmiga sharciga ah waxaa ciwaanku uu yahay sidaad aragteen alcilmu maa awrahaka khashya cilmigu waa ka ku dhexalsiiye cabsi ilaahay alcilm waa mubtada maana waa khabarkii waxaana laga dhigi karaa macrifo mawsuula ama nakiro mawsuufo ah waayo maada aqsaamteedu waa badan tahay oo naafiyay noqotaa oo tacajubiyay noqotaa oo macrifo mawsuula ay noqotaa oo nakiro mawsuufa ayay noqotaa marka maqsuudka iyo muraadkaynu halkan uga jeednaa waxa weeyi inay tahay macrifa mawsuula ama nakira mawsuufa oo haddii macrifo mawsuula ah laga dhigo maada waxa weeyi alcilmu cilmigu maa ay ladii waa ka awrahaka khashya ku dhexalsiiye cabsi marka jumlada ka dambaysaa waxay noqonaysaa silatu lmawsuuli laa maxala lahu min alcraab haddii nakiro mawsuufo a laga dhigana waxay noqonaysaa alcilmu cilmigu maa shay weeyi kaasoo awrahaka khashya cabsi ku dhexalsiiya marka jumlada ficliyada ee ka dambaysaa markaa waxay noqonaysaa sifatu maa oo maxalu rafco taalla siiqada sidaad ka fahmaysaan xasri baa ku jira ama koobis oo macnuhu waxa weeyi cilmigu wax kalaba maahe waa ka ku dhexalsiiye cabsida iyo khashyada siiqa noocaasihina nusuusta in badan ayay ku soo arooreen xasriga laga faa'iidaysanayo الدعاء هو العبادة الحج عرفة الدين النصيحة صيغاas oo dhan macno xasri ayaa ku jira waxaana looga jeedaa yacni shayga muhimmadiisa ugu muhiimsani inuu kaa yahay ee kayrkii inuu jiro lama anfinayo kanna macnihiisa iyo maqsuudkiisu waxa weeyi cilmi kale waa jiraa oo cilmiga aan khashyada ku dhexalsiinba dee yusamaa cilman cilmi waa la yidhaa laakiin cilmiga muhiimka ah cilmiga naafica ah cilmiga aada ridaha rabbi ku helayso cadaabkiisana kaga badbaadaysaa waa maa awrasaka khashya waa ka cabsi ilaahay ku dhexalsiiya marka macnuhu waxa uu yahay alcilmu maa awrasaka khashya ay alcilmu annaafic yacnii cilmiga waxtarka leh ee midhaha iyo samaraadka laga goosto ee lagu gaadhayo ilaahay jannadiisa cadaabkiisana lagaga badbaadayaa maaha cilmi walba maaha kasratu riwaaya iyo xadiis badnaan oo keliya laakiin waa maa awrasaka khashya waa ka cabsi alleh ku dhaxalsiiye iyo cibaado hada huwa alcilmu annaafic ikhwaanii fi llaah waxa uu cilmiga naafici u noqday kaas waayo dee ka aan cabsi ilaahay ku dhexalsiini waxba kuu tari maayo waana kuu nebi moxamed ka magan galay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra allaahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa cilmi aan waxba ii tarayn oon naafic ahayn oon waxtar ahayn idan alcilmu annaafic huwa aladii awrasaka khashyah cilmiga waxtarka lihi waa ka cabsi ilaahay ku dhexalsiiya waxaad ogaataa akhi aalib alcilm aayadda kuu korodhaa cabsi haddaanay kuu kordhin xadiidka kuu kordhaa camal iyo cibaado haddaanu kuu kordhin nusuusta aad xambaaraysaa camal iyo cibaado haddaanay kuu siyaadin waxaad ogaataa waxba kuuma taraysee way ku dhibaysaa hada huwa alcilmu addaar walaysa alcilm annaafic waa cilmigii ku dhibaya ee xujada kugu ahaa xujatun calayk laa lak kuuma ahe wuu kugu yahay waxbana kuu tari maayo ikhwaanii fillaah waynu ognahay asminadan iyo awqaadan aynu nool lahayna xamliga iyo xambaarista cilmigu waa badan yahay laakiin inta ku xisaabtamaysa aad xambaartida camalkeedii ma la timid iyo cibaadadeedii way yar tahay ilaa man raxima allah wa qaliilun maahum walaalayaal هذه المحاضرة مقتبسة من قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء محاضرة waxaynu ka soo dheeganay ama ka soo qaadanay hadalku allah yidhi jalla sha'nuh innamaa yakhsha allaah waxa ilaahay ka cabsada uun min cibaadih addoommadiisa xaggooda waxa alle ka cabsada uun alculamaa'u kuwa culimada ee cilmiga ule alla subxaanah waxaa aayadda ku jira xasri xasru lkhashyati cala alculamaa cabsida koobis lagu koobayo ahlulcilmiga oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay waxaa dhab ahaan uga cabsada uun addoommadiisa kuwa cilmiga u leh waayo ilaahay qadarkiisay garanayaan cadamadiis iyo weynidiisay garanayaan xaqa uu ku leeyihiin wuxuu ka mudan yahay bay garanayaan waxa u dhoweynaya iyo waxa ka dheeraynaya ayay garanayaan idan innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa innamaana xasrigaa iyo qasrigaa ay faa'iidaynayso waxa muraadkiisu yahay xasru lkhashyati cala alculamaa arrinta noocaasihina wax lala yaabo ma aha waayo iyagu xuquuqda ilaahay bay garanayaan culimmadu waxay dhab ahaan rabbi uga cabsanayaan waxaa ibnu kaiir uu yidhi calayhi raxmat ullah aayaddan markuu fasiraayey ay innamaa yakhshaahu xaqa khashyatih waxa ilaahay ka cabsada uun cabsidiisa dhabtee xaqa ah alculamaau alcaarifuuna bih culimada ilaahay subxaanahu wa tacaala garanaya xaqa uu ku leeyahay liannahu kulamaa kaanat almacrifatu lilcadiimi alqadiiri alcaliim almawsuufi bisifaati alkamaali almancuuti bilasmaa'i alxusnaa waayo waxau yidhi mar kasta oo macrifada iyo aqoonta loo leeyahay allaha weyn ee awoodda leh ee cilmiga badan ee sifaatulkamaalka ku sifaysan ee asmaada wanaagsan lagu tilmaamay yacni mar kastoo allaha macrifada loo leeyahay ay badan tahay kulamaa kaanat almacrifatu bihi atama waalcilmu bihi akmal mar kastoo allaha sifaadkaa iyo asmaadaa wanaagsan leh macrifada iyo cilmiga loo leeyahay uu taam yahay oo uu dhammaystiran yahay kaanat alkhashyatu lahu acdama wa akhar cabsida laga cabsanayaana waxay noqonaysaa mid sii weynaata oo sii farabadata idan khashyatuka calaa qadri cilmika billaah cabsidaadu waxay ku salaysan tahay hadba cilmigaad alla u leedahay iyo xuquuqdiisu iyo cadamadiisu inta cilmigaasi uu kuu gaadhsiisan yahay ayaa cibaadadaada iyo cabsidaaduna ay kuu gaadhsiisan tahay waxa ibnu cabbaasna uu yidhi radia allaahu tacaala canhu wa ardaah inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir waa kuwa garanaya ee cilmi u leh in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba uu awoodo oo awooddiisu wax walba ay caam yeeshay xasanulbasrina wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah alcaalimu man khashiya araxmaana bilgayb wa raqiba fiima raqaba allahu fiih wa zahida fiima sakhita allaahu fiih caalimku waa ka ilaaha raxmaankaa ka cabsada isagoo ka maqan oon arkayn alle subxaanahu wa tacaala haddana ilaahay kaka cabsada weeye ee jeclaada waxa ilaahay uu jeclaysiye uu ugu yeedhay ee isaga taga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u cadhooday ibnu mascuudna waxau yihi radia allaahu canhu wa ardaah laysa alcilmu can kahrati alxadiid walaakina alcilma can kahrati alkhashya cilmigu ma aha xadiid badnaan iyo riwaayo badnaan yacni xifdiga iyo riwaayatulxadiid in lagu kala bato ma aha cilmiga naafici laakiin cilmiga naafici waxa weeyaan buu yidhi can kasrati alkhashya cabsi badnaanta weeyi axmed ibnu saalix almisri ibnu wahab waxa uu ka wariyey can maalik inuu maalik yidhi ina alcilma laysa bikasrati alriwaaya wa inama alcilmu nuurun yajcaluhu allahu fi lqalb cilmigu riwaayo badnaan ma aha laakiin waa nuur ilaahay qalbiga addoonkiisa ku tuuro oo cabsi iyo cibaado dhexal siiya cabdiraxmaan naasir asicdina wuxuu yidhi xowla alaaya fakullu man kaana billaahi aclam kaana akhara lahu khashya nin kastoo ilaahay u cilmi badnaadaa wuu u cabsi badnaanayaa idan ahlu haadihi alkhashya waa ahlu karaamati illaah kuwa karaamada ilaahay iyo raalli ahaanshaha ilaahay helaya kuwaas weeyi kuwa cilmigoodu cabsi u dhexal siiyo radia allaahu canhum waraduu canhu dalika liman khashiya rabbah walidalika qaala bacdu salaf man kaana billaahi acraf kaana minhu akhwaf ninka ilaahay u cilmi badnaada ee asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo xuquuqdiisa u macrifo badani waa u cabsi bataa oo ninba ninkuu ilaahay uga cilmi badan yahay ayuu uga cabsi badan yahay yacni waxaad garanaysaa qofku riwaayo iyo xadiid badanba ha yeesho laakiin haddii ilaahay cabsidiisii iyo cibaadadiisii uu ka qaawan yahay fahwa jaahil waayo qadarka ilaahay uu leeyahay hadduu garanaayo kuma dhiiradeen mukhaalafada waxyiga ama cilmiga uu xambaarsan yihi maa qadaru llaha xaqa qadrih maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara yacni tacdiimka iyo weynaynta alleh waa ta ku dhexal siinaysa cabsidiisa iyo cibaadadiisa walidaalika saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu caaisha inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam wallaahi inii la aclamukum billaahi waakhshaakum waashadukum lahu wa ashadukum lahu khashya waxauu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam intuu dhaartay waayo arrimaha muhiimka ayuu nebigu u dhaaran jiray wax walba looma dhaarto oo ilaahay wuxuu yidhi waxfaduu aymaanakum dhaartiinna ilaashada laakiin muhimaadka iyo masaa'ilka waaweyn ayaa loo dhaartaa waxa uu nabigu yidhi markaa calayhi afdalu salaati wasalaam wallaahi inii la aclamukum billaah wa ashadukum lahu khashya wallaahi anaa ilaahay idinku aqoon badan oo ilaahay idinku cilmi badan iyo waxa uu naga mudan yahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo xuquuqdiisa iyo amarkiisa iyo nahyigiisa anaa idinku cilmi badan anaana idinku cabsi badan mar haddaan idinku cilmi badanahay baa nebigu yidhi anaa idinku alla ka cabsi badan waxa uu hadalkaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam markii saxaabadiisa qaar ka mid ihi ay tamaniyeen inay camalkii kordhiyaan oo hadyigii nebiga ay wax ku daraan oo acmaasha nebigu waxa uu amri jiray inta itaalkoodu yahay ay karayaan markaa saxaabada qaarkood markay yidhaahdeen innaa lasnaa ka hay-atika yaa rasuula allah adoo kale ma nihin waqad gafara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ee ay dooneen inay acmaashii wax ku daraan ayaa nebigu waxa uu dareensiiyey horta wa khayru lhadyi hadyu muxamed yacni dariiq la maro ka nebi moxamed inuu ugu khayr badan yahay waxaanuu nebigu ku yidhi anaa ilaahay idinku cilmi badan idinkuna cabsi badan cabsida iyo cibaadaduna waxay ku salaysan tahay intaan anigu sameeyey waxba ha ka siyaadinina walidaalik yacni shaydaanku hadduu jaanib kale kaaga yimaado alijtihaad fi lcibaada inaad cibaadada ku dadaasho oo taasi ay ku dhexalsiisay inaad wax ku darto waxyaaba aanu nebiguba la iman inaad ku dardarto waa inaad ka joogsato waayo faman ragiba can sunnatii falaysa minii nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadii qaarkood ay yidhaahdeen annaku weligayaba waanu soomanaanoo afuriba mayno qaar ay yidhaahdeen dumar bow dhowaan mayno qaar ay yidhaahdeen waxa weeyaan habeen oo dhan waanu taagnaanoo seexanba mayno nebigu wuxuu yidhi anuu rasuulkii ilaahay ah ayaan soomaa afuraana dumarkana guursadaa habeenkiina badhna iska seexdaa badhna aan soo kacaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii waa taa waddadaydii qofka dhinac maraa aniga iga mid ma aha walaalayaal waxay nusuustaasi markaa tilmaamaysaa in khashyada iyo cabsida iyo cibaadadu ay tahay inay ku salaysnaato cilmiga oo cilmiga naaficee muctabarkee qiimaha leh ee la qadarinayaa inuu yahay kaa cabsida iyo cibaadada ku dhexalsiinaya cabsida rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd camal iyo cibaado ee hadal may ahayn walidaalika fii saxiixayni can caaisha kaana yaquumu min alleyli xataa tatafatara qadamaah nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa habeenkii mid kaca salaatuleylka ilaa cidhbihiisu ay dildillaacaan markaasaa caaisha lahayd radia allaahu canha lima tasnacu hada waqad gafara allaahu laka maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar yaa rasuula allah maxaad sidaa u yeelaysaa iyadoo dembigaagii hore iyo kii dambeba laguu dhaafay markaasaa uu leeyahay oo nebigu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura caashaay haddii ilaahay nicmadaa igu galladaystay oo allaha nicmadaa i siiye miyaanan u mahadnaqayn nabiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam shukran lilaahi calaa nacmaa'ih mahadnaq ilaahay nicamtiisa uu ku mahadinayo ayuu habeen laylu taagan yihi innakana waxaa laga yaabaa inaynu faralka ka seexanno wa naxnu talabatu lcilm oo jamaacadu ina dhaafto fa ayna hada min hada ayna naxnu min hadyi rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam waxaad ogaanaysaa cilmiga rasmigii inuu yahay maa awrasaka khashya maaha sida loo kala aayad iyo xadiid badan yahi waa sida loo kala cabsi iyo cibaado badan yahi hada huwa alcilmu naafic ka kale laysa bicilmin naafic xataa haddaad xambaartood intaa doonto ka gaadho laysa binaaficin lak mid wax kuu taraya ma aha mar haddaanu camal iyo cibaado iyo cabsiba aanad waxa weeyaan ka kasban bacdu salaf waxay yidhaahdeen ra'sulcilmi khashyatullah cilmigaba waxa madax u ah ilaahay cabsidiisa kaasaa hogaaniye asalo ah ibnu mascuudna waxa uhi kafaa bikhashyati illaahi cilman wa kafaa biliqtiraari bihi jahla ilaahay cabsidiisaa cilmi kuugu filan inaad cabsi iyo cibaado la timaaddo in aad noqoto qof ilaahay xaggiisa ku dagan oo lugo-ay oo ay yacnii cafiska iyo saamaxaadda ilaahay ku lugo-ay oon camal iyo cibaado la iman iqhtiraarkaa iyo dagistaa aad dagan tahay ayaana jaahilnimo kuugu filan mujaahidna waxa uu yidhi imaamkii mufasiriintu inama alcaalimu man khashya allaha caza wajal caalimka dhabtii waa ka allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada wa qaala arabiic bni anas man lam yakhsha allaha falaysa bicaalim ruuxaan alle ka cabsani caalim ma aha hadduu inta kutub iyo axaadiis caalamka jirta iyo inta mudawanka aba uu waxa weeyaan xafidu xambaaro imaamu shacbina waxau yidhi alcaalimu man khaafa allah caalimku waa ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ikhwaanii fi illaah maa huwa almaqsuudu min alcilm maxaynu uga qastaynaa oo muraadkeennu yahay markaynu cilmi baranayno aynu xalaqaadka soo xaadirayno aynu macaahidda diinigaa tegayno ee aynu u lugaynanaynu u saceenno maxaa uu yahay hadafkiiyo ujeeddadu waayo ruuxa caaqilka iyo hadaf la'aan ma socdo meel waa inuu taargad iyo hadaf u hiigsanayo waa inuu leeyahay maxaa maqsuudka iyo muraadka cilmiguu yahay almaqsuudu min alcilm waalmuraadu minhu huwa alcamal maqsuudka cilmiga iyo ujeeddada laga doonayaa waa in lagu camal falo waa in cabsi iyo cibaado laga kororhsado cilmigu hadduu hadafka ad u socoto uu yahay alcamalu hamaratuh camalkuna waa midhihiisii wanaagsanaa ee laga guranaayey fa idaa tajarada can alcamali fa innahu wabaalun calaa saaxibih haddaba cilmigaad baranaysa had iyo habeen hadduu camalfal ka dhar la'aaduu ka qaawanaado waxa uu cuquubo iyo dhibaato ku yahay uun qofkii xambaaray wakiic ibn اljaraax waxaa laga wariyey can ibraahim ibni ismaaciil annahu qaal kunaa nastaciinu calaa xifdi اlxadiidi biاlcamali bih waxaanu xadiidka rasuulka yacni xifdiga aanu xifdinayno waxaanu u kaalmaysan jirnay camalfalka aanu ku camalfalayno wa qaala bacdu salaf idaa aradta xifda alxadiidi facmal bih xadiidka inaad xambaartood xafiddo haddaad doonto ku dhaqan oo ku camalfal maanta bal aduu naftaada u fiirso nusuusta intaad ku dhaqanteed ku cibaadaysato si aad u ilowdaa way kugu adagta laakiin nusuusta intaanad ku camalfalin toban jeer haddaad xafiddo haddana waad iloobaysaa laakiin camalka iyo dhaqanku waxa uu kuu sababayaa weligaa inaanad iloobin axmed ibnu xambalna waxau yidhi maa katabtu xadiidan ilaa waqad camiltu bihi xataa mara bi ana anabiya sala allahu calayhi wasalama ixtajama wa acطaa abaa taybata diinaaran fa acطaytu alxajaama diinaaran xiina اxtajamtu tahdiibu siyar mujaladka labaad safxada sagaal boqol labaatan iyo sagaal waxa u ihi axmed ibnu xambal yacni ma qorin xadiid ilaa haddaan qorase waan ku camal falay ilaa wii soo maray inuu nebigu intuu istoobay ninkii toobay diinaar u siiyey dabadeed wuxuu yidhi intaan istoobay ayaan anna kii itoobay diinaar aan siiyey camalan bixadiidi rasuuli illaah yacni iqtidaaga iyo ta'asiga iyo kudayashada mansilada uu ka gaadhay sufyaan athawrina wuxuu lahaa kamaa fii tahdiibi siyari aclaami nubala mujaladka labaad safxada lix boqol iyo lix iyo sagaashan wuxuu yidhi maa balaganii can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidun qatu ilaa camiltu bihi walow mara nebi muxamed xadiid igama soo gaadhin weligay ilaa hadduu iga soo gaadhose waan ku camal falaa walow marna ha noqotee yacnii mar qurana ha noqotee waan ku camal falaa xadiidka nebi muxamed iga soo gaadha sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo sufyaanu lahaa yahtifu alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila irtaxal cilmigu camalfalku u yeedhaa hadduu ajiibo dee waa sugnaadaa haddii kale meesha wuu isaga guuraayo ma sii deganaado marka cilmigu wuxuu kuugu raasuqayaa wuu kuugu sugnaanayaa bilcamal asheekh saalix alfawsaan rasaa'ishiisa bar ka mida waxa uu ku yidhi wa hada alcilmu asharciyu huwa aladii yuwallidu alkhashyata min allah cilmigaa sharciga ihi waa ka yacnii khashyada iyo cabsida dhalinaya ay ka dhalanayso liannahu jamaca bayna cilmi allisaani wa cilmi alqalb waayo cilmiga shariicadu waxa uu kulmistay cilmigii carabka iyo cilmigii qalbiga lianna alcilma calaa nawcayni kama qaala salaf waxa uu yihi saalix alfawsaan waayo cilmigu waa laba nooc siday salafku yidhaahdeen cilmu llisaan cilmiga carabka wa haadaa xujatun cala alinsaani faqad cilmigaa carabku ruuxa xujo unbuu ku yahay yacnii carabka un cilmigiisu haddaanu dhaafsanayn waa xujatun calaa nafsih naftiisu unbuu xujeeye waxba ma kororhsan wa cilmu lqalb iyo cilmiga qalbiga ee hoos u dhaadhacsan baatinka afka baarkiisa aan ahayna uurka u dhaadhacsan wa hada aladii yuurisu khashyata allahi tacaala cilmigaa qalbigu waa ka cabsida alle dhalinaya ee ku dhexalsiinaya wa huwa alcilmu sharciy aladii camila bihi saaxibuhu wa akhlasa camalahu lilahi caza wajal waana cilmiga sharciga ah ee saaxiibkiisu ku camal falay camalkiisana allahu u baraxtiro cid kale aanu ku lamaanayn waalcilmu sharciy yaziidu saaxibahu tawaaducan wa dullan lilahi caza wajal cilmiga sharcigii saaxiibkiisa wuxuu u siyaadiyaa isdhuldhig iyo isdullayn iyo deganaansha iyo tawaaduc cilmi naafica ma aha cilmi kibir iyo isqaadqaad iyo santaag ad ka qaada aayadda kuu korodha iyo xadiidka kuu kordha iyo waxogaaga kuu kordha yacnii kibir iyo isla weyni mooye cabsi iyo tawaaduc haddaanu kuu kordhin cilmigaagu cilmigii naafica ahaa ma aha waayo cilmiga naafici ruuxa hayin buu ka dhigaa hayin deggan oo tawaaduc leh oon isqaadqaad iyo isla weyniyo anafa'an lahayn ina tawaaduca min khisaali lmuttaqii wa bihi taqiyu ila almacaali yartaqii isdhuldhigga iyo deganaanshaha iyo dabacsanaantu waa sifaadka alla kacab dadka ilaahay ka cabsada lagu yaqaano tawaaduca ayaana derajooyinka sare lagu gaadhaa man tawaadaca lilaah rafacahu allah ruuxa ilaahay isku dhuldhiga ilaahay kor buu u qaadaa darajaad ruuxa laakiin isweyneeya ilaahay waa dulleeyaa ilaa qiyaamaha dadku ay ku joogsadaan oo ay ku tuntaan waxaa saalix alfawsaan halkaa uu ku tilmaamay ana alcilma cilmaan cilmu llisaan wa cilmu lqalb yacnii cilmigii inuu laba yaho cilmigii carabka iyo cilmigii qalbiga ka haddaba liibaanay waa ka kulmiyey kii carabka iyo kii qalbiga labadaba ka kulmistay ayaa ka liibaanay idan anta yaa aalib alcilm is'al nafsak hal cilmuka cilmu llisaan faqad am cilmuka cilmu lqalb cilmigaagu ma kii carabkee xujada ahaaba oo naftaada xujuunbaad kororhsanaysaa waagii barya iyo gabalkii dhacaba mise cilmigaagu waa cilmigii qalbiga oo aayaddii kuu korodhay iyo xadiidkii kuu kordhaaba cabsi iyo cibaada ayay ku dhexal siinayaan is'al nafsak bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira nin walba naftiisa isagaa xogogaalu ah cidina naftaada kaagama cilmi badna nin walowba halkaa taallo iyo naftaadu halkay taagan tahay cidi kaagama war badna isweydii waayo ikhwaanii fillaah haddaynaan nafteenna runta u sheegin oo dhab ahaan aynaan nafteeda aynaan u baadhbaadhin waxa ku jira iyo halkay taagan tahay dee guulaysan mayno ee guuldarra inagu dhacaysa maanta in badanoo dalabatulcilmiga ka midana cilmigoodii cilmu lisaan buu noqday oo aayaadka iyo axaadiida cidi kama akhrin oga laakiin camalki iyo cibaadada waa ku dambeeyaan ilaa man raxima allah wa qaliilun maahu waana farqiga inoo dhexeeya cilmiga maanta iyo cilmigii salafka waayo dadkii hore cilmigoodii cilmi cibaado iyo cabsi buu ahaa oo yacnii kumay dadaali jirin oo keliya kororsiga cilmiga eh waabay ka cabsan jireen taasoo hadba inta soo gaadho horta odhan jireen ma ku camal fasheen intaydaan halkaa dhaafin innakuna hore u soco mooye camal iyo cibaado waxaa laga yaabaa ninka naftiisa ku xisaabiyaa inuu qaliiliyo u yaryi وفي الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وغيره عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أضونك موقفك قيامة ويستاغ عقيس كزول مايان وهلكا كدقاق مايان إلا أفر مسألة لويديو وحكم مضى وعن علمه ماذا عمل فيه علمه برطي وحو كغا عمل فلي إلا لويديو waayo cilmiga inta hantida uga ihi ee wax u taraysaa waa intuu ku dhaqmay inta kale xujay ku taho waa cilmu lisaan walidaa caataba allahu cibaadahu lmu'miniina calaa cadami muwaafaqati alqowli walficl faqaala caza min qaa'il yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun ilaahay addoommadiisa muuminiinta wuxuu ku canaantay iswaafiqid la'aanta qowlka iyo ficilku aanu iswaafaqayn oo allah wuxuu yidhi jalla sha'nu kuwa iimaanka laga helayow maxaad afka uga leedihiin waxaydaan xubnaha iyo jawaarixda kaga camal falayn oo macnaha qowlkiinna iyo ficilkiinnu muxuu isku khilaafayaa ilaahay agtiisa cadha ahaan waxa ugu weynaaday an taquuluu maa laa tafcaluun inaad afka ka tidhaahdaan waxaydaan ku camal falayn oo ficil ahaan aydaan u fulinayn bal bayana ana dalika min sifaati lmunaafiqiina laa min sifaati lmu'miniin bal ilaahay wuxuu caddeeyey arrinta noocaas oo afki iyo uurku inay iskhilaafaan ah iyo qowlka iyo ficilku sifaadka munaafiqiinta arrinkaasi inuu yahay oo sifaadka mu'miniinta aanu ahayn yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim waxaa munaafiqiinta dhaqankooda ka mid a inay afka ka leeyihiin waxaan uurkooda ku jirin in qowlkoodu iyo ficilkoodu kala duwan yahay in daahirkoodu iyo baatinkoodu aan u wada socon bal caaba allahu calaa culamaa'i su'i min ahli lkitaabi cadama alcamali bih wayashmalu culamaaa almuslimiin bal ilaahay wuxuu ku ceebeeyey culamaau suu culimadii xumayd waxaa laga yaabaa ruuxu culimo iyo xumaan maxaa israaciye inuu yidhaahdo way israacayaan oo waxaa jirta culimo rabbaaniyiin ah oo ilaahay loo nisbeeyo alla yaqaan oo caarifiin ah iyo culamaau suu nusuusta bartay laakiin la yidhaah waa culimadii xumayd oo waxay barteen kumay dhaqmin bal kuwaa waxaa lagu tilmaamay sida xagga dambe inoogu iman doonta dameer kutub sida ama ay carabka laalaadiyey waa xayawaanaadka wixii ugu liitay dameer iyo ay ayaa lagu sifeeyey waa nin cilmiguu bartay aan ku camal falin marka ilaahay waxa uu ku canaantoo ku ceebeeyey kuwii culimadii xumayd ee ahlulkitaabka ka mid ahaa dhaqan la-aantii kitaabkii lagu soo dejiyey ay ku dhaqmi waayeen waxaanay canaantaas iyo ceebtaasi caam yeelaysaa culamaa lmuslimiin yacni culimmada muslimiinta ee kitaabkiiyo sunnada ku dhaqmi waayey iyagoo bartay waa caam yeelaysaa waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab yacni cibradu waa lafdiga caamka ah wax alla wixii soo hoosgelaya ee sababtii aayaddu ay ku soo degtay ama ay ka hadlaysa markaa ma kuma qaydna oo khaas kuma aha ilaahay waxa uhi jalla jalaaluh ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun yacni istifhaamtaas waa inkaar iyo tawbiikh diidis lagu inkirayo oo lagu diidayo iyo canaan lagu canaananayo ilaahay markaa waxa uu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri waa culimmadii ahlulkitaabka dadka ma wanaagga iyo samaha ayaad faraysaan wa tansawna anfusakum idinkoo nafihiinniina ilaabayo oo waxaad dadka faraysaan idinku aanfalayn wa antum tatluuna alkitaab waxaa ka sii daran idinkoo kitaabkii akhriyaya idinkoo kitaabkii akhriyaya oo gacanta ku haya oo garanaya miyaad naftiinniina iloobaysaan dadkana wanaagga faraysaan afalaa tacqiluun miyaydaan caqli iyo garasho lahayn oo aydaan kala fahmayn waxa dheeftiinnu ku jirto iyo waxa dhibkiinnu ku jiro miyaydaan kala garanayn waayo ruuxa caaqilkii waxa uu garanayaa waxa anfacaya iyo waxa dhibaya cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa tafsiirkeeda waxa uu ku yidhi wa sumiya alcaqlu caqlan liannahu yacqilu bihi maa yanfacuhu min alkhayr waxaa caqliga caqli loo yidhi waayo waa dabar caqligu yacni luqada carabiga waa dabarka marka caqliga waxa caqli loo yidhi liannahu yacqilu bihi maa yanfacuhu min alkhayr waxa uu ku garanayaa khayrka anfacaya wa yancaqilu bihi waxaanu kaga joogsanayaa camaa yaduru waxa dhibaya marka caqligu xumaantana wuu ka dabrayaa caqliga saliimkii qofka saaxiibkiisa ah xumaantana de wuu ka dabrayaa wanaagga iyo khayrkana wuu ku dhiirigelinayaa wadalika ana alcaqla yaxudu saaxibahu an yakuuna awala faacilin lima yaamuru bihi wa awala taarikin lima yanhaa canhu caqligu waxa uu saaxiibkiisa ku boorinayaa inuu noqdo ka ugu horsameeya wixii dadka uu farayay iyo ka ugu hortaga wixii dadka uu diidayey caqliga saliimkii waxa uu saaxiibkiisa amrayaa waxa uu dadka faro inuu isagu ugu horeeyo samayntiisa waxa uu dadka u diidana inuu isagu ugu horeeyo ka tegisteeda iyo ka fogaanshaheeda faman amara hayrahu bilkhayri walam yafcalhu aw nahaahu cani shari falam yatrukhu ruuxa haddaba dadka intuu khayr fara isagu feli waaya ama intuu shar u diiday isagii sharkii ka tegi waaya dalla calaa cadami caqlihi wa jahlih khusuusan ida kaana caaliman bidalik qad qaamat calayhi alxuja waxay arrintaasi astaan iyo daliil u noqonaysaa caqli la-aantiisa iyo jaahilnimadiisa gaar ahaan waxaan hadduu garanayo xujadu ay ku qumtay waxa uu sheekhu yidhi wa haadihi alaayatu wain kaanat nasalat fii bani israa'iil fahiya caamatu likulli axad liqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxau yihi aayaddanna reer bani israa'iil haba ku soo degto laakiin waxay caam yeelaysaa ruux kasta oo waxa weeyaan macnahaasi ku rumooba aayaddu waxa weeyaan way caam yeelaysa way ku rumoobaysaa waxaa shaacirkii xakiimkaana uu yidhi yaa ayuha arajulu almucallimu hayrahu hallaa linafsika kaanada atacliimu تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا عظت وأنت من الرشاد عديم ابدأ بنفسك فنها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وحو شاعرك أصلها يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم ورنين كان عدك لو أحبر يوم waxbarista iyo tacliimtaasi naftaada may u sugnaato oo waxaad leedahay adigu aad ku dhaqantid waxa uu yidhi tasifu dawaa lidisiqaami wadidanaa kaymaa yasixa bihi wa anta saqiimu waxaad cilaajka iyo dawooyinka kala duwan aad u tilmaamaysaa ood u sifaynaysaa dadka xanuunsanaya si ay ugu bogsadaan adiguna cudur ayaad la ildarantay وحول ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا عظت وأنت من الرشاد عديم كما تزول إن أذهنونك وناق عقوش يذا كتلاشو أود نقوانسو أدو أدقو هنونك كقاون وكدرلا وحول ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم نفتادك بلو أو حمان تكرب مركي نفتاد حمان تكهردو markaasaa tahay nin xikmad iyo caqli leh oo looga qaateenah fa hunaaka yuqbalu maa taquulu wayuqtadaa bilqowli minka wayanfacu tacliimu halkaas ayaa qowlkaaga lagu dayanayaa laguna aqbalayaa tacliimtaaduna wax taraysaa laa tanhaa can khuluqin wataatiya midlahu dhaqan xumaha diidin adoo mid la mida samaynaya caarun calayka idaa facalta cadiimu ceeb bay kugu tahay weyn haddaad sidaa yeesho وعشاعرك كلولها ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديب حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب ولقل ما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير أفعاله أفعال غير مصيب وحولي ما من روى أدبا فلم يعمل به ويكف عن زيغ الهوى بأديب ما أهان من أدب iyo wax wanaagsan intuu soo wariyey aan ku camal falin xumaantiina naftiisa aan ka xakamayni isagaan edab lahayn iyo dhaqan wanaagsan nin edab iyo dhaqan wanaagsan soo wariyey isaguna ka dharla edab ma leh xataa yakuuna bimaa tacallama caamilan min saalixin fayakuuna hayra maciibi ilaa waxa uu barteegu soo warinaya isagu uu ku dhaqmo oo uu noqdo markaa midaan la ceebayn ولقل ما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب وحير قف قائل قول كيس أصيبي إصابة قول كاسوابك انتو واحتراير انت أفعاشي سؤايتاي أفعال أن صواب أهين معناها حقي فعلك هدان مصيبك أهين قولك ومصيبك كي أهين قولك واحتركي سوايري معناها وحو تلماميا واحترك إيا ثمرضو waa marka qowlka iyo ficilkuba ay sawaab yihiin oo macnaha labadu ay israacaan oonay kala hadhin abu cabdiraxmaan asulami cabdullaahi ibnu xabiib ibnu rabiica muqri'u lkuufa min awlaadi asaxaaba yacni qaari weyn buu ahaa oo qur'aanka yacni waxa weeyaan dadka bara oo nashriya mashhuurna ku ah yacni muqri'u lkuufa qaarigii ree kuufa qur'aanka u akhrin jiray waxa uu yihi abu cabdiraxmaan asulami حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما وحين نو شيغان كوي قرآن كان نو أخرين شري سيد عثمان بن عفان بن مسعود غير كود أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات إن أهايان كوها دي النبي طبان آيات كبرتان لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل إن أنا تبنك آيادود كتلاب سنجرين إلا أي برتان تبنك وحا علمي يعمل كجرة يرنقن إلا قربوا قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وحيد هذين هضب قرآن كي علمي يعمل فالكيسي أيام مروض براني آفد وحي نوغتمد innaka cilmigeenna iyo camalkeennu ma wada socdo ruuxu wuu baranayaa oo cilmiga wuu wadayaa laakiin camalfalkiisu waa qaliil oo isma weydiinayo waxaanaad baranaysa ma ku dhaqantay laakiin dadkii hore cilmigoodii iyo camalkoodaa wada socday oo muu kala socon oo waa kuwaa saxaabadii tilmaamay sida abu cabdiraxmaan asulami uu ka soo warinayo inaanay tobanka aayadood ka tallaabsan jirin horta ilaa ay tobankaa ku dhaqmaan taasi waa ta dhexalsiisay inay suurad qur'aana intaasoo sannadood ku sugnaadaan xifdigeeda ma aha waxay ku raagayaan xifdiga xuruufta oo adiga way kaa xifdi iyo faham badnaayeen laakiin waxaa lagu raagayaa waa axkaamta iyo camalka iyo xuduudda ay xambaarsan tahay suuraddaas walidaalika waa ta la wariyey ibnu cumar annahu makasa calaa xifdi suurati albaqara amaaniya siniin sideed sannadood inuu ku nagaaday xifdinta suurat lbaqara waxa mugtiga iyo nagaanshaha intaa lee keenayna dee waa camalkeeda iyo xuduuddeeduu ku raagay ee maaha xuruufteeda xuruufteeda ma aha ee waa xuduuddeeda inakuna dee soddonka jis halkaa intaynu uga baxno baqara ilaa birabbinaas isma weydiino maxaynu kaga dhaqanay maxaynu kaga camal fallay markaa ragnaa hadafkoodu waa xuruufta inay toosiyaan oo codka iyo xuruufta iyo tajwiidka si fiican ay u sugaan ragna hadafkoodu camal iyo dhaqan buu ahaa mana xuma in qur-aanka xuruuftiisa iyo axkaamtiisa tajwiidka la toosiyo laakiin waxaa taa ka muhiimsan hadafkii qur-aanka loo soo dejiyo camalka iyo dhaqanka ah walidaalik ayaa in badan taasi waxayna dhexal siisay nin qur-aanka markuu bilaabo yahuzu nnaas yacnii wax walba ay istaagayaan oo ku gilgilaya oo albaabka markuu ka baxana ninkii saaxibulqur-aankaba aan ahayn markaad akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo wuxuu samaynaya eegto waxaad garanaysaa markaa wuxuu akhriyayo iyo isagu inaanay isla haysanba isna wadduu socdaa qur-aankiina waddo kaluu qaaday waa dhibaatooyinkayna haysta yacni qaari'u lqur'aan halkaa mixraabka markuu galo yahuzu nnaas laakiin dibadda markaad ku aragtana nin kalaad arkaysaa kii mixraabka ma aha nin kalaad la kulmaysa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo waxa uu samaynayo ka aan xaraf garanayn inuu ka xishoodaa laga yaabo waxaa taasi markaa u dhacday fii aakhiri zamaan markii camalkii iyo cibaadadii iyo cabsidu inagu yaraatay anas radia allaahu canhu wa ardaah waxau ihi kaana arajulu idaa qara'a albaqara wa aala cimraan jalla fii acyunina ninku hadduu albaqriya aali cimraanba akhriyuu barto indhaha iyaga waa ku weynaan jiray yacnii nin culus oo dadka ka tilmaamin buu ahaan jiray labadaas suuradood ninka yaqaana inanka sid siduu agteenna ka yahay ninka soddonka jisba yaqaana dee nin iska caadiya kama tilmaana waayo culayskii qur'aanku u lahaa ayaa agteenna ku yaraaday walow anna ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi la cudima ahlulcilmigu cilmiga hadday dhowraan iyagana waa dhowri lahaa hadday naftooda ku weyneeyaan iyagana waa la weynayn lahaa oo waa la qadarin lahaa aljazaau min jinsi alcamal laakiin markaynu inaku yaraysanno cilmiga yacnii qofkii xambaarsanaana qiima iyo qadar yeelan maayo abudardaa waxa uu yidhi sida ibnuljawsi uu kaga soo raray sifatu safwa mujaladka koobaad safxada saddex boqol waxau yidhi innanii akhaafu an yuqaala lii yowma alqiyaama acalimta am jahilta waxaan ka cabsanayaa buu yidhi abudardaa maalinta qiyaama in la yidhaahdo abudardaayow ma waxbaad baratay mise jaahil baad ahayd fa aquul calimtu dabeedaan idhaahda maya waxbaan bartay falaa tabqaa aayatun aamirah aw zaajira ilaa jaa'atnii tas'alunii fariidataha waxaan ka cabsanayaa buu yidhi markaa inaanay hadhin aayad wax faraysay ama wax diidaysay ilaa inay ii timaado mooyaane iyadoo faralkeedii iyo waajibkeedii weydiisanaysa oo fataquulu alaamiratu hal itamarta wa taquulu zaajiratu hal isdajarta iyadoo aayaddii wax faraysay ay odhanaysa hal itamarta ma samaysay amarkaygii aayaddii zaajirada ahayd ee wax diidaysana ay odhanayso hal isdajarta ma ka reebtoonaatoo ma ka hadhay waxaan diidayey qaala faacuudu billaahi min cilmin laa yanfac wamin qalbin laa yakhshac wamin nafsin laa tashbac wamin dacwati laa yustajaabu laha waxau idhi haddaba ilaahay waxaan ka magan galay cilmi aan wax tarayn iyo qalbi aan khushuucayn iyo naf aan dhargayn iyo duca aan la aqbalay abudardaa yacni wuxuu aada iyo aada uga cabsaday aayad walba waajibkeedii inay weydiiso intay qiyaamaha u timaado waayo aayadda amarku waajibkeedu amarkeeda in la fuliyo weeye aayadda nahyiguna waajibkeedu nahyiga in laga tago weeye marka wuxuu yidhi waxaan ka cabsaday intaan idhaahda calimtu inay aayad kasta halkaaysa soo taagto oo tii wax amraysana ay tidhaahda amarkaygii ma qaadata tii wax diidaysana tidhaahda waxaan diidaya ma ka tagta mise waad dhex gashay waxaa kaloo uu yidhi inamaa akhshaa calaa nafsi an yuqaala lii calaa ru'uusi alkhalaa'iq yaa cuwaymir hal calimta waxaan ka cabsanayaa dadka hortooda maalinta qiyaame in la yidhaahdo wax ma baratay fa aquulu nacamtu fa yuqaal maadaa camilta fii maa calim oo dabeed intaan idhaahdo haa la yidhaahdo haddaba waxaad baratay ma ku dhaqantay cali bnu abi aalibna wuxuu yihi radia allaahu canhu yaa xamalata alcilm icmaluu bih war kuwa cilmiga xambaarsanow waxaad xambaarteen ku dhaqma fa ina alcaalima man calima uma camil waayo caalimku waa ninka wax bartay haddana ku dhaqmay wuxuu bartay wa waafaqa cilmuhu camalah cilmigiisuna camalkiisa u waafaqay wa sayaأtii aqwaamu yaxmiluuna alcilma laa yujaawisu taraaqiihim waxaa cali bnu abi aalib uu yihi waxaa iman doona dad cilmiga xambaari doono halkaa kalxamaha ama dhuunta aan uu dhaafsanayn yukhaalifu cilmuhum camalahum cilmigoodu camalkooda uu khilaafsan yahay wa tukhaalifu sariiratuhum calaaniyatahum sirtooda hoose calaaniyadooda iyo daahirkooda muuqdee la arkayo ay khilaafsan tahay yaqcuduuna xilaqan xalqad xalqad ayay u fadhiisanayaan cilmiga yubaahi bacduhum bacdaa iyagoo barhkooda barhka kale ugu faanayo miyaad ogtahay inta ii soo fadhiisata intaasoo boqol ayaa soo xaadirta majliskayga xataa ina axadahum la yaqdabu calaa jaliisih ilaa midkood kii la fadhiisanayo uu cadhoonayo in tarakahu wa jalasa ilaa kayrih hadduu intuu ka tago xalqad kale uu ku biiro uu odhanayo siduu xalqadayda uga kacay ulaa'ika laa turfacu acmaaluhum tilka ila allahi caza wajal wuxuu yidhi kuwaas camalkooda iyo cilmigooda ilaahay loo koryeeli maayo lianna allaha laa yaqbalu min alacmaali ilaa maa kaana khaalisan liwajhih waayo ilaahay acmaasha iyo cibaadaadka kama aqbalo wixii isaga loo badhax tiray mooye wax kale kama aqbalo ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba waxaa cali binu abi aalib uu tilmaamay wax maanta aynu ku nool lahay oo dee calaamaadka aakhiru zamaanka ah oo ah in dadku tirada ay isugu faanaan waayo had iyo jeer xaqu yacni xaqa laguma garta kahratu latbaac oo dad badan oo soo xaadira ama fadhiista xaqu daliil uma aha walidaalika ruuxa niyadiisu inay ku tacalluqdo dadka iyo xuduurka ikhlaas darre ayay dhexalsiinaysa dee ambiye ilaahay baaba qiyaamaha imanayo qof keliya aan u raacay qaar baa imanaya nin u raacay laba nin koox yaroo tobanaan gaadhay marka cali bin abi aalib wuxuu tilmaamay inay iman doonaan dad intay xalqada u fadhiistaan isugu faanaya dadka ilaa midkood kii xalqadiisa fadhiya hadduu ka tago uu cadhoonayo muxuu aniga iiga tegay hebel wax uga dhiganaya kuwa acmaashooda ilaahay loo koryeeli maayo waxa arrinta noocaasi ayna dareensiinaysaa yacni ikhlaas darrada dadka qaarkood iyagoo cilmigii ku mashquulsan haddana ikhlaas darrada haysata waayo qofku dadka hadduu waxmooduu iyaga kusoo jeedsado dee waxa weeyaan ikhlaaskiisuunbay ka go-anta waayo qofka caalimka yatacaamalu maca allah ilaahay buu la tacaamulaya waxa uu dadka gaadhsiinayaana waa rasaa'il iyo fariin iyo waxyigii ambiyada uu ka dhaxlay cidda raacaysa iyo cidda qaadanaysa iyo intay leegyihiin iyo cadadkooda iyo cuddadoodu mid isaga u taalla ma aha bal taa waxaad barbar dhigtaa taa cali bin abi aalib uu tilmaamay waxaad barbar dhigtaa ood ku miisaantaa salafkii siday ahaayeen rufayc ibnu mihraan albasri abulcaaliyat alriyaaxi oo ahaa min kibaari taabiciin kii abubakr ibnu abi idriis uu yidhi laysa axadun bacda saxaabati aclamu bilqur'aani min abilcaaliya saxaabada dabadood cid qur'aanka uga cilmi badnayd may jirin abulcaaliya yacni taabicigii weynaa ee warica ahaa ee caalimka ahaa ee zaahidka ahaa abulcaaliyat alriyaaxi waxaa imaamu dahabi fii siyari aclaami nubalaa mujalladka afraad safxada laba boqol iyo toban tarjamadiisa wuxuu ku tilmaamo uu yidhi qaala sufyaan ibnu cuyayna xadaanii nucaymun can caasim alaxwal qaala kaana abulcaaliya idaa jalasa ilayhi akharu min arbacatin qaam waxa uu yidhi sufyaan ibnu cuyeyne waxa uu yidhi nucaym waxa uu noo sheego caasim alaxwal uu ka wariyey inuu abulcaaliya ahaa mid hadday afar qof wax ka badani la soo fadhiistaan aayar maradiisa intuu hurgufto meeshaba isaga kaca macnaha waxay tilmaamaysaa sidii salafku ay uga fogaan jireen yacni aliltifaat ila alkhalq inay khalqiga daymoodaan oo dadka ay eegaan imisaa ku raacsan ama imisaa kula fadhiya siday uga fogaayeen markaa qofku yacni calaa hayri iltifaat isagoon isagu daymoon oon dadka ku tacalluqin dee ummadda u soo fadhiisana siya dadka ilaahay ku anfacaya ha bataana ma ha yaraadaan laakiin maqsuudka iyo muraadku wuxuu yahay niyadaadu adu inaanay ku tacalluqin oo hadduu qof kula soo fadhiisiyo hadday boqol kula soo fadhiistaan inaad xaqa si uun u wada gaadhsiiso oo marnaba niyadaadu dadka aanay ku tacalluqin abulcataahiyana wuxuu lahaa wabakta hayraka bilcamaa faafatahu basaran wa anta mukhatimun caynaaka wafatiilat lmisbaaxi taxriqu nafsaha watudiicu lilacshaa wa anta kadaaka waxaad hayrkaa ku canaanatay buu yidhi indhala-aan iyo kaflo iyo mooganaan waxaanad u faa'iidaysay inuu wax arkuu wax kala fahmo adiguna adoo indhahaaga daboolay oo naftaadii iloobay wuxuu yidhi faynuuska dubaalada yaree ku jirtee dee iftiimaysee shidmaysee yacni qofku way iftiinsanaya dubaaladdaa faynuuska ku dhex jirta ee iftiimaysa taxriqu nafsaha nafteeda way gubaysaa iyadu dee way gubanaysaa wa tudiicu lilacshaa wa anta kadaaka ka aan waxba arkayn ama habeenadalana dee way u iftiiminaysaa adna sidaasaa tahay macnaha wuxuu tilmaamayaa hayrkaa adigoo waxa weeyaan wax u faa'iideynayo wax tusaya ayaad adigu khayrka iyo wanaagga ka qaawantay alacsha waxaa la yidhaha waa qofka habeenadan ee habeenkii aan waxba arag ama araggiisuba uu daciifka yahay labadaba waa lagu fasiray marka wuxuu tilmaamayaa uun ruuxu inay tahay had iyo jeer inuu naftiisa wanaag iyo khayrka ka bilaabo dadkana uu gaadhsiiyo laakiin haddii uu khayr iyo wanaag isagoo gaadhsiinaya isagii uu ka qaawan yahay waa dubaaladaa gubanaysa dadkana u iftiiminaysa waa shamacaa la shidanaya isagu gubanaya dadkiina ay iftiinsanayaan أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار وحإمام مسلم صحيح سوى كسو ساري حديث أسامة بن زيد ورينيو إنه يري رسولك إلهي بان مقلي أوله نمبا مالنت قياما لكينيا فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى waxa uhi markaa ninkaa inta naarta bartanka loogu tuuro ayaa uurku jirtiisii ay bannaanka u soo boodaysaa markaasuu uurku jirtii iyo midhicirkiisii ku meeraysanaya uu ku wareegaysanayaa sida dameerku dhagaxa uu wax ku ridqayo uu ugu wareegaysto ayuu ninkaa ahlu naarkii uurku jirtiisii bannaanka uga soo baxday ayuu sidaa ugu meeraysanaya fa yajtamicu ilayhi ahlu nnaar ahlu naarkiibaa isugu imanaya fa yaquuluuna yaa fulaan maalak hebelow maxaa ku helay bay ku odhanayaan markaasuu waxay odhanayaan alam takun taamuru bilmacruufi wa tanhaa cani lmunkar war miyaanad wanaagganna fari jirin xumahana noo diidi jirin fa yaquulu bala wuxuu odhanayaa maya sidaa waan ahaa oo haddaa halkee inkaartu kaaga dhacday kuntu aamuru bilmacruufi walaa aatiih wa anhaa cani lmunkari wa aatiih waxau idhi wanaagga waan idin fari jiray lamanaan iman jirin xumaantana waan idiin diidi jiray waanan idiin weydaaran jiray halkaasaa balaayadu igaga dhacda imaamu shaatibi waxa uu yidhi kaana rajulun yas'alu abadardaa nin baa abudardaa wax su'aali jiray had iyo jeer faqaala lahu kullamaa tas'alu canhu tacmalu bih war wax alla waxaanad i su'aalayso ma ku camal fashaa ayuu weydiiyey abudardaa saa'ilkii qaala laa markaasuu yidhi may kuma wada camal falo qaala famaa tacmalu biziyaadi xujat illaahi calayk wuxuu yidhi haddaa maxaad ku falaysaa xujadan ilaahay aad kororhsanayso waayo mas'alada kuu korodheenad ku camal falinba waa xujatun calayka laalak waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay qur'aanku waalqur'aanu xujatun laka aw calayk yacni shuraa'da xadiidku xadiidkaa markay sharxayaan waxay tilmaamaan yacni qur'aanka qofkii ku camal fala ee amarkiisa qaata nahyigiisana ka taga dee waa xujatun lak aduu kuu doodaya qur-aanku xujo kuu yihi laakiin qofka intuu qur-aankii barta laakiin aan ku camal falin een amarkiisii qaada nahyigiisiina aan ka tegin dee waa xujatun calayh isaguu dacweynaya uu xujo ku yahay isaga xujo uma aha marka masaa'ilkii cilmigee kalena waa sidaa imaa laka aw calayk haddaad ku camal fasho waa xujatun lak haddaad ku dhaqmi weydana waa xujatun calayk xasanulbasrina wuxuu yihi raximahu llah ictabiru nnaasa biacmaalihim wadacuu aqwaalahum fain allaha lam yadac qowla ila jacala calayhi daliila min camal yusadiquhu aw yukadibuh wuxuu yidhi dadka waxaad ku tixgelisaan oo ku qiimaysaan waxay samaynayaan hadalkoodana iskaga taga macnaha hadal ha ku qiimaynine ficil iyo camal dadka ku qiimeeya waayo qowl kastaa wuxuu leeyahay camal ama rumaynaya ama beeninaya wagayru taqiyin yaamuru nnaasa bituqaa tabiibun yudaawi nnaasa wahuwa caliilun shaacirkaasina wuxuu lahaa yacni midaan taqi ahayn oo haddana dadka ilaahay ka cabsada lihi waa dhakhtar dadka dabiibaya isagoo cudur la ildaran akhraja alkhaiibu lbaqdaadi can malik bni dinaar qowlah khaiibu lbaqdaadi wuxuu soo saaray oo malik bnu dinaar uu ka wariyey inuu yidhi maalik talqa arajula wamaa yalxanu xarfan wa camaluhu laxnun kullu waxa uu yidhi waxaad ninka la kulmaysaa wamaa yalxanu xarfan xaraf isagoon laxninay yacnii hadal caddaanta iyo fasaaxada iyo toosnaanta meel godan ma kordhabayo meel kordhabanna ma godayo hadal caddaan waxaad arkaysaa isagoon xaraf laxniyey oon leexinayn oo xaraf walba halkiisii dhigaya wa camaluhu laxnun kulluh camalkiisina waa wada laxni u wada leexsanyay yacnii hadalkiisii waa fasiix oo laxni ma leh laakiin camalkiisii baa laxni ah oo leexsan dee laxniga hadalka iyo laxniga camalkana waxa daran ka camalka haddaad doonto rafcad iyo nasbad iyo jarka iyo khafdada khaladba laakiin haddaad alla kacabsi iyo cibaado iyo camal wanaagsan leedahay dee waxa weeyaan ku naargeli maysa haddii carabka aad ka laxnido oo khalad aad gasho laakiin sidaad doonto carabkaaga u caddeeyo haddii camalkaaga laaxin galo dee waad ku naargeli waxa ibraahim ibnu adhamna uu yidhi acrabnaa fi lkalaami famaa nalxan walaxannaa fi lcamali famaa nucrib wuxuu yidhi acrabnaa fi lkalaam hadalka waynu caddaynay macaanida icraabta waxaa ka mid a alibaana caddaynta marka wuxuu yidhi acrabnaa fi lkalaam famaa nalxan hadalkii waynu caddaynoo ma laxninanno ma leexinayno si wanaagsan baynu u barannay walaxannaa fi lacmaali famaa nucrib laakiin acmaashii baynu laxninay oo ma caddaynayno akhilmuslim yacni carab cad oo fasaaxali waxba kuu tari maayo haddii camalkaagu aanu caddayn oo laaxin uu yahay oo camalku kaa leexdo bacdu suhaadna waxay yidhaahdeen lam nu'ta min jahlin walaakinana nasturu wajha alcilmi biljahli jaahilnimo xaggeeda laynoogama iman laakiin wejigii cilmigaynu jaahilnimo ku qarinayna nakrahu an nalxana fii qowlina walaa nubaali laxna fi lficli waxay yidhaahdeen nakrahu an nalxana fii qowlina waxaynu nacaynaa hadalka inaynu laxnino cibaay cibaaro yari ama kelmad ama jumlo yari inay kaa leexato waad dhibsanaysa oo halkaa waad khaladay waad ka noqonaysa walaa nubaali laxna fi lficli laakiin leexashada ficilka dan iyo muraad kama lihin waa waaqica zamankan aynu ku nool ahay marka yacni ma xuma icraabulkalaam hadalka in la caddeeyo oo lisaanka laxniga laga ilaaliyo oo la toosiyo oo qawaacidda luqada iyo carabiga la barto way fiican tahay laakiin waxaa ka sii fiican camalka caddayntiisa iyo icraabtiisa oo la barto camalka caddayntiisa iyo icraabtiisuna waa inaad amarka ilaahay ilaaliso nahyigiisa aad ilaaliso ficlan limaa amara wa tarkan limaa naha adoo wuxuu diidayna isaga tegaya oo ka durkaya wuxuu ku farayna la imanayo oo falaya hilaal ibnulcalaa albaahili naftiisa wuxuu u tiriyey gabaygan oo waxa uu yidhi sayablaa lisaanun kaana yucribu lafdatan fayaa laytahu min waqfati alcardi yaslamu wamaa yanfacu alicraabu in lam yakun tuqaa wamaa dara daa taqwa lisaanun mucajamu wuxuu yidhi hilaal ibnulcalaa albaahili naftiisa wuxuu u tiriyey labadan beyd oo waxa uu yidhi sayablaa lisaanun kaana yucribu lafdatan walle wuu baaliyoobi doonaa carab si fiican cibaarada iyo hadalka u caddayn jiray mar buu angegi doonaa oo hadal uu ka soo bixi waayaya oo uu baaliyoobaya fayaa laytahu min waqfati alcardi yaslamu alla hoogiisa yacni carabkaas miyuu waxa weeyaan yani waqfat alcarab waqfada marka ilaahay loo bandhigayo nufuusta iyo acmaashooda maalintaa miyuu taa ka nabadgalo oo saliim u noqdo wamaa yanfacu alcraaba in lam yakun tuqaa wamaa dara daa taqwa lisaanu mucajamun wuxuu yidhi wamaa yanfacu alcraabu in lam yakun tuqaa oo maxaa icraab iyo hadal caddaan maxay taraysaa haddaan taqwo iyo alla ka cabsi jirin cibaaro cad oon cabsi alla lahayn maxay taraysaa wamaa dara daa taqwa lisaanu mucajamu ku alla ka cabsi leh maxay yeelaysaa muxuu yeelayaa carab aan caddayn oo macnaha cibaarada aan caddayn karayn oo adag carab yacnii cibaarada caddaynteedu ku adag tahay oon wax caddaysan karayn laakiin cabsi ilaahay leh dee adkaantaasi maxay yeelaysaa macnaha wuxuu tilmaamayaa yacnii qofkaasi haba iska carab adkaado laakiin camal cad oo toosan hadduu leeyahay dee wuu nabadgalay kan laakiin carabka cad ee fasaaxada iyo toosnaanta badan xagga lisaanka camalkiisu hadduu leexdo dee icraabta iyo fasaaxada lisaanka waxba umay tarin xasanulbasrina waxau yidhi qad kaana arajulu yatlubu alcilma falaa yalbasu an yuraa dalika fii takhashucihi wa hadyih wa lisaanihi wa basarihi wa birih waxau ahaa ninku berigii hore mid cilmiga dalba dabadeed mabuu nagaan jirin ilaa isla markiiba lagu arko dalabkaa cilmiga xagga khushuucdiisa iyo socodkiisa iyo carabkiisa iyo araggiisa iyo samafalkiisa macnaha ninka daalibulcilmigii wuxuu leeyahay xasanulbasri berigii hore daalibulcilm mar alla marka uu waxa weeyaan uu dalabulcilmi bilaabo ayaa hadigiisa iyo samtigiisa iyo sifadiisa markaaba waa laga garan jiray inankana waxaa laga yaabaa daalibulcilm iyo kii aan dalbayn inaan la kala garano waa farqiga inoo dhexeeya innaka iyo dadkii hore sheekhu lislaam ibnu lqayim fi lfawaa'id mujalladka koowaad safxada lixdan iyo kow waxa uu yidhi culamaau suuq jalasuu calaa baabi iljanna culimadii xunxumaydaynu hore usoo sheegnay waa culimada bilaa camalka iyo cabsida ahe waxay dadka u fadhiisteen albaabkii jannada yadcuuna ilayha annaasa biaqwaalihim iyagoo dadka jannada ugu yeedhaya hadalkooda iyo qowlkooda wa yadcuunahum ila annaari biafcaalihim iyagoo dadka xagga naarta ugu baaqaya ficilkooda iyo camalkooda macnaha culamada culamaau suuq aan camalka lahayn iyo cabsida dadka jannada albaabkeedii bay u fadhiisteen oo hadalkoodiina wuxuu leeyahay war jannada gala camalkoodiina wuxuu leeyahay maya ha maqlinee naarta gala falamaa qaalat fakulamaa qaalat aqwaaluhum linnaasi halummu wuxuu yihi mar kastoo culamaau suuq aqwaashooda iyo hadalkoodu ay ku yidhaahdaan kaalaya jannada gala qaalat afcaaluhum laa tasmacuu minhum falow kaana maa dacuu ilayhi xaqan kaanuu awala almustajiibiina lah ficilkoodii iyo camalkoodiibaa odhanaya ha maqlina waxaanay ku baaqayaan run hadduu yahay iyagaa dadka ugu horrayn lahaaye wuxuu yidhi ibnulqayim fahum fi suurati adillaa wa fi lxaqiiqati qutaacu turuq wuxuu yidhi xagga suurada iyo muuqaalka guud waxay u egyihiin dad dadka jannada tusaya xaqiiqa ahaanna waa dhuljiif ama waa qutaacu turuqoo dadka waddadii jannada tegaysay ayay gooyeen oo u fadhiisteen yacnii dadka waddadii jannada tegaysay ayay u fadhiisteen oo ninka doona inuu maraba ay ka joojinayaan marka madharka guud qofka qowlkooda eegaa wuxuu odhanayaa dadka alla leeya jannay ugu baaqayaan laakiin xaqiiq ahaan ficilkooda iyo dhaqankooda marka la eego waa qaaticu ariiq wadadii jannaday dadka u galeen oo ay ka joojinayaan maalik ibnu dinaarna waxa uu yidhi ina alcaalima idaa lam yacmal bicilmih zallat mawcidatu cani lquluub kamaa yazilu lqatru cani safa ninka caalimkii cilmigiisa haddaanu ku camalfalin waanadiisu quluubta waxay uga siibataa sida dhibicda roobku dhagaxa sallaxaa markay kusoo da-do ay uga silbatay uga siibato macnaha kuma sugnaato quluubta dadka lagumana intifaaco ibnu samaakna waxau yidhi kam min mudakirin billaahi wa huwa naasin lilaah fara badanaa mid dadka ilaahay xasuusinaya isagoo isagu ilowsan wa kam min mukhawifin min allaahi wa huwa jari'un cala allah badanaa ku dadka allah ku cabsigelinaya oo rabbi ka cabsada leh isagoo isagu ilaahay ku dhiiran oo macaasidiisa aan ka dhowrsanayn wa kam min muqaribin min allaahi wahuwa baciidun can illaah fara badanaa mid dadka ilaahay u soo dhowaynaya isagoo isagu ka dheeraanaya wa kam min taalin likitaab illaahi wahuwa munsaliqun can aayaati illaah fara badanaa ku kitaabkii ilaahay akhrinaya isagoo aayaadkii ilaahay ka xayuubsamay ama ka dhex siibmay oo isagoo aan ku dhex jirin yacni ilaahay kitaabkiisii buu akhriyaya isaga oo isagu aayaadkii ilaahay ka dhex baxay macnaha dhaqankoodii oo dee xuruuftoodii waa kan akhriyaye camalkoodii ka dhex baxay akhrajahu imaamu lbayhaqi fii shucab liimaan mujaladka labaad safxada saddex boqol iyo saddex iyo toban idan ikhwaanii fi llaah fashataana maa bayna alwaaqici alcamaliy waalmanhaj alnadariy waxaa kaafiyo kala dheeri ah yacni waaqiceenna camaligeennu ku nool lahay iyo manhajka nadariga ah ee aragti ahaan yacni waxa weeyaan aan u taqriirinayno waayo in fara badan nadariyan aragti ahaan way sahlan tahay inaynu aayaadka iyo axaadiida laysku akhriyo laakiin waaqica camaliga ah iyo manhajka nadarigee dadku ay ku socdaan waa kaafiyo kala dheeri waana laba u baahan in layswaafajiyo waxaa lagu dhaqmayo iyo waxaynu dhiganayno ama aynu isu sheegayno ikhwaanii fi llaah maa faa'iidatu alcilm in lam yuxarir qalbaka wa jawaarixaka lilcamali wa khashyati illaah maxaa faa'iidada cilmi aad ka dheefaysaa ay tahay haddii cilmigu qalbigaaga iyo jawaarixdaada aanu u dhaqaajin camalfal iyo cabsida ilaahay maa hamanatu lcilm in lam yuqaribka ila allah maxaad cilmi ka dheeftoo midha aad ka goosatay haddaanu ilaahay kuu dhoweyn ee aad kaga dheeraatay laa khayra fiihi walaa baraka waa cilmi aan khayr iyo ijaabe iyo baraka midna aan lahayn cilmiga ilaahay aad kaga cabsoon weyday wa can ciisa bni xaasim qaala qultu liibraahim ibni adham ciisa bnu xaasim waxaa laga wariyey inuu yidhi ibraahim ibnu adham baan ku yidhi raximahu llah maa laka laa tatlub alxadiid maxaad xadiidka u dalbilaada faqaala inii laa adacuhu raqbatan canhu walaa zahaadatan fiih wuxuu yidhi ugama tegayo dalabulxadiid nacaybsho aan nacebahay iyo tegis aan isaga tegayo on ka maarmay walaakinii samictu minhu shay-aa laakiin waxoogaa baan ka maqlay xadiidka fa ana uriidu alcamala bih intii aan maqlay ayaan horta isleeyahay ku dhaqan intaanad dhaafin tahdiibu lxilya mujaladka labaad safxada afar boqol iyo sagaashan tahdiibu xilyat lwliyaa sufyaan ibnu cuyeynana waxau yidhi kaana rajulun caalimun wa aakharu caabidun waxaa jiray nin caalim ah iyo nin kaloo caabido o iska cibaadaysto cibaadada ku mashquulsan faqaala alcaalimu lilcaabid maa laka laa taatiinii wannaasu yaatuunii wayaxtaajuuna ilaa cilmi war maxaad iigu iman laadahay dadkuba waa ii yimaadaan oo cilmigayga kama maaransano way u baahan yihiin qaala ana uxsinu shay-an qaliilan wa ana acmalu bih in yar baan cilmiga ka dhigtay oo intii baan isleeyahay ku dhaqan fa idaa faniya ataytuk intaasi markay iga dhammaato ayaan kuu iman tahdiibu lxilya mujaladka labaad safxada afar boqol soddon iyo afar waxaa imaamu shaafici mawaaciddiisa waanooyinka ah ashcaarta laga wariyay inuu yidhi yaa waacid annaasi cama anta faaciluhu yaa man yucaddu calayhi alcumru binnafasi ixfad lishaybika min caybin yudanisuhu ina albayaada qaliilu lxamli lidanasi ka xaamilin lihiyaabi annaasi yaqsiluha wa thawbuhu gaariqun fi rijsi wannajasi tabqi annajaata walam tasluk ariiqataha ina safiinata laa tajri cala alyabasi waxau yidhi waa ninkan dadka ka waaninaya wuxuu isagu samaynayo ninkan cumriga loogu tirinaya neefsigow waayo innamaa nacuddu lahum cadda yacni cumrigeennu neefsiga aynu neefsanayno taa inaga soo baxaysiiyo taa aynu jiidayno waa wax ka go-aya cumrigeenna waxau ihi ixfad lishaybika min caybin yudanisuhu war ciradaada ceeb wasakhaysa ka ilaali waayo ina albayaada qaliilu lxamli lidanasi waayo caddaanku yacni waxa weeyaan uskaga waxa weeyaan qarsashadiisu way ku yar tahay yacni shayga cad uskaga ma qarsan karo oo barta yaree ku dhacdaa dee way ka muuqanaysaa dhibicda yar uma adkaysan karo waxa uhi kaxaamili lihiyaabi nnaasi yaqsiluha wa hawbuhu gaariqun fi rijsi wannajasi yacnii ninka mawcidadiisa iyo camalkiisu aanay islahayni waa sidii nin dadka maryahoodii intuu gurto yidhi waan idiin soo maydhayaa iyadoo maradiisii uskag iyo nijaas ay dhex taallo wuxuu yidhi tabqi najaata walam taslug ariiqataha ina safiinata laa tajri cala alyabasi badbaado ayaa doonaysaa waddadeediina ma haysid doonidu bannaankaa cidladaa ama diridaada kuma socoto ee biyahay ku socotaa abudardaana waxau yidhi ina min shari nnaasi cinda allahi mansilatan yowma alqiyaama caaliman laa yantaficu bicilmi dadka waxaa ugu darajo liita qiyaamaha caalim wixii uu bartay aan ku intifaacinoo aan ku camal falin walaalayaal yaa aalib alcilm shicaarkaaga iyo halkudhagaagu ha noqdo hadalkii uu yidhi khatiibu alambiyaa nebi shucayb calayhi asalaam sida ilaahay inooga warramay qoomkiisa markii uu waaniyey uu wacdiyey wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can in uriidu ila alislaaxa ma staطactu wamaa tawfiiqii ila billaah calayhi tawakaltu wailayhi uniib halhayskaaga iyo shicaarkaagu kaa ha noqdo ma doonayo inaan idiin weydaarto waxaan idiin diiday ma doonayo ilaa wanaajin iyo wanaag mooye wax kale ma rabo xaafid ibnu rajab kitaabkiisa lataa'ifu lmacaarif waxa uu ku soo naqliyo uu yidhi yaxya bnu mucaad meeshuu fadhiistaba wuxuu ka tirin jiray mawaacidu lwaacidi lan tuqbalaa xataa yaciyahaa qalbuhu awalaa yaa qowmi man adlamu min waacidin khaalafa maa qad qaalahu fi lmala adhara bayna annaasi ixsaanahu wa khaalafa araxmaana lamaa khalaa waxau ihi mawaacidu lwaacidi lan tuqbala ninka wax waaninaya waanadiisa la aqbali maayo xataa yaciyahaa qalbuhu awalaa ilaa isaga horta qalbigiisuu weeleeyo waxa uu dadka ku waaninayo yaa qowm man adlamu min waacidin wuxuu ihi qoomkaygiiyow yaa ka dulmi badan nin waano u anbabaxay oo khaalafa maa qad qaalahu fi lmala haddana khilaafay dadka hortooda wixii uu ka yidhi adhara bayna annaasi ixsaanahu wa khaalafa araxmaana lamaa khalaa dadka dhexdooda wuxuu ka muujistay wanaag iyo toosnaan mar alla markuu cidla noqdayna ilaaha raxmaanka macsiyadiisiiba u badheedhay ilaahay nagama yeelo kuwaas ilaahw naga yeel kuwa qowlkooda iyo ficilkooduba iswaafaqo allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaal lima tuxibuhu watardaa khaatimatu lmajlis alcaalimu alcaamilu bicilmihi fi aclaa ciliyiin kamaa ana taarika alcamali bilcilm fi asfala saafiliin yacnii kaa cilmigiisa ku camal falay darajo halka ugu sarraysuu taagan yahay acla alciliyiin wa bilcaks cilmigiisa kii ku camal fali waayeyna asfala saafiliin buu ku sugan yahay darajo la gaadhata ugu liidatae ugu hoosaysa way iska soo horjeedaan ninna acla alciliyiin buu u baxay waa alcaamilu bicilmihi ninna asfala saafiliin buu hoos ugu dhacay waa taariku alcamali bicilmihi kii wuxuu dhigtay ku dhaqmi waayey acla alciliyiin nusuusta tilmaantay idiin sheegi maayo waad wada garanaysaan oo dalabatulcilmi baati yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wlmalaa'ikatu wa ululcilm malaa'igtiiyo culimadiiba la ysku cadfay darajada halkay gaadheen qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadcu bihi aakhariin nusuusta tilmaantay sharafta cilmiga iyo fadliga culimada waad ka dharagsantihiin laakiin waxaan miaalinayaa uun tusaale yaroo gaaban qofka cilmigiisii ku camalfali waaye sharcigu halkuu dhigay siduu u dulloobay asfala saafiliin uu u galay ninka ku camalfali waaye wixii uu bartay waa ka ximaarin yaxmilu asfaaran aw kalbin laahid ama waa dameer kutub la saaray ama ay carabka laalaadiyey labadaba ilaahay baa ku tilmaamay jalla jalaalu waayo karaamo iyo sharaf ma leh qofka wixii uu bartay cabsi iyo camal ka karorhsan waaye ka kasban waaye ilaahay wuxuu yidhi mathalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha ka mathali alximaari yaxmilu asfaara kuwii towraad loo xambaariyey ee la faray inay ku dhaqmaan wixii towraad ku yaalay dabadeed aan xambaarin ee macnaha lam yacmaluu bimaa fiiha wixii ku sugnaa aan ku dhaqmin hee ka maali lximaari yaxmilu asfaara waa sidii dameer kutubsida dameerka waxaa loo soo qaataa xayawaanaadka ugu beliidsan ee ugu doqonsan ee aan waxa weeyaan garashada iyo macrifada lahayn waayo xayawaanaadka laftoodaa isdhaama marka dameerka waxaa loo maal loogu soo qaataa balaadada iyo doqonnimada iyo garasho la-aanta xagga xayawaanaadka marka waa sidii dameer kutubsida oo dameer haddaad kutub saarto iyo haddaad looxaan saarto iyo haddaad dhagaxaan ku rarto isaga waa isugu mid oo waxaan culays ahayn ka dheefi maayo waa u culaysun ama kutub saar ama dhagaxaan saar marka waa dameer kutubsida waxaa alla uu yidhi biisa maalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah alla ilaah waxaa xumaaday oo ceeb iyo xumaani isugu timid kuwa waxa weeyaan aayaadka ilaahay beeniyey mahalkooda iyo tusaalahooda xumaaday waxa loo soo qaatay waxa uu xun yahay uu liitaa liidashada iyagu ay liitaan ee ay xun yihiin wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin imaamu shinqiidi fi ladwaa waxa uu yidhi wa haadihi alaayatu ashaddu maa yenbagii alxadaru minha wa khaasatan liطulaabi alcilmi wa xamalatih aayaddani oo waxyaabaha ugu adag ay habboon tahay in laga digtoonaado oo aayaddaasi aanay kugu rumoobin gaar ahaan wuxuu yidhi kuwa cilmiga dalbaya ama xambaarsan ee culimada ah yacnii cidda ugu cabsi badan ee aayadda waa dalabatulcilmiga iyo culimada aayadda kale ee ilaahay ku tilmaamay ruuxa cilmigiisii ku camalfali waaye aygaa carabka laalaadiyey waxa weeye qaala allahu subxaanah watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alard watabaca hawaah famahaluhu kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath dalika mahalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun ilaahay wuxuu yidhi subxaanah nebi allow ku dul akhri oo u sheeg oo uga qiso si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan naba aladii aataynaahu aayaatina kaanu aayaadkayaga siinay kaa warkiisii u sheeg oo uga qiso kaasoo fansalakha minha ka siibtoo ka dhex baxay insilaakh yacni masaska iyo abeesada iyo muddo markay joogaan way xoog siibtaan baa laydhaa xubka way ka dhex baxaan waxaa lagu masalay siduu kani diintii ilaahay uga dhex baxu uga xoog siibtay sida maskaa xoogkiisii ka dhex baxay marka waxaa la yidhi waxaad u sheegtaa kaanu aayaadkayaga siinay ee aayaadkii ka xoog siibtee ka dhex baxay ee fa atbacahu shaytaan fa kaana min alghaawiin dabeed shaydaankii intuu raacay ka mid noqday kuwa hallaabay ee baadiyoobay yacni qofka caalimkii markuu loox tuuro shaydaanka isagaa baradhaafinaya shaydaanka isagaa macallin u noqonaya fa atbacahu shaydaan shaydaankiibaa isaga dabagaloo raacay wadaadkii loox tuuraa macallin u noqday shaydaankii waayo ruuxa intuu diinta barto ka baydhaa yacnii mansiladaa adag ayuu leeyahay walow shi'naa la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah alla wuxuu yidhi haddaanu dooni lahayn oonu qadari lahayn yacni aayaadkaa kor baanu ugu qaadi lahay oo dee darajo iyo rifco waxaa lagu helaa bil aayaad laakiin taasi may dhicin walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah ha yeeshee arlada iyo adduunye ayuu u iishay oo duunye ayuu aakhiradiisii ka doortay hawadiisii ayaanu raacay halkaa ilaahay wuxuu ku xusay asbaabta ugu waaweyn ee lagu looxtuuro ama diinta lagaga inxiraafo waa adduunyo iyo hawaraac yacni aakhiru zamaanka waxoogaa shilimaad adduunya haddii lagu tuso laguu lulo waxaa laga yaabaa adoo caalimba ahaa si sahlan inaad u silbatood uga siibato xaqa waa wax dhici kara waxaa kaloo asbaabta lagu inxiraafo ka mid ah yacni waxa weeyaan hawaraac hawaduna tucmi wa tusim ruuxa way indha tirtaa waanay dhaga tirtaa mar hadduu ruuxu hawaraac noqdo boqol aayadood iyo alfu xadiid haddaad u keento dhagayo indhagu ku arka uma leh waayo hawaa indhatirto oo dhagatirtay ilaahay kuwaa inagama yeelo waayo dee aakhiru zamaanka way iman doonaan dad diintooda duunyo siisanaya oo sida xadiidka nebiga ku ansaxay yacni waa beriisanaya isagoo mu'min ah galabtiina uu gabalku u dhacayo isagoo gaaloobo diintiiba ka baxay ama gabalku u dhacayo isagoo mu'min ahaa waaguna ugu beraya gaalnimo yabiicu diinahu bicaradi min addunya dheef yaroo adduunyoon dheerayn isagoo diintiisii weydaarsadoo siisanaya allah waxau yidhi markaa famaaluhu kaa adduunyada raace hawadiisa raace diintii ka dhex baxay famaaluhu ka maali lkalb waxa masalkiisa iyo tusaalihiisa ku habboon uu yahay sidii ay oo kale oo in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath aygaas haddii aad weerarto amaad dhibaato kula dhaqaaqdana carabkuunbuu laalaadinaya haddaad iska badaysoonad waxba yeelinna carabkuunbuu laalaadinaya kanna haddaad waaniso iyo haddaanad waxu sheegin waa uu waxa weeyaan waa isugu mid allah wuxuu yihi dalika maalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina kaasi waxa uu maal iyo tusaale u yahay kuwa aayaadkayaga beeniyey faqsus ilqasas wararkaa u sheeg dadkoo uga qiso lacallahum yatafakkaruuna likay yatafakkaruu si ay uga fakaraan oo ay u fahmaan haadihi alaaya waxaa ku sugan tarhiib iyo cabsigelin iyo takhwiif iyo zajri culus oo ku socda ruux kasta oo ahlulcilmi ah ama cilmiga dalbaya waayo labadaasunbay kuu taallaa imaa inaad noqoto famathaluhu ka mathali ilkalb iyo inaad noqoto kuwaa ilaahay darajada sare u rafcinayo cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu ku yidhi fii tafsiiri hadihi alaaya wa fii hadihi alaayaat altargiibu fi lcamali bilcilm wa ana dalika rifcatu min allahi lisaaxibih wa cismatu min ashaytaan waxaa aayaadkan ku sugan boorin laysku boorinayo oo laysjeclaysiinayo in cilmiga lagu dhaqmo iyo arrinkaasi inuu yahay yacni sarraysiin ilaahay uu sarraysiinayo qofka cilmigiisa ku camalfala wa cismatun min ashaytaan iyo shaydaankaoo lagaga dhowrayo dhaqankaa uu cilmigiisa ku dhaqmaayo waatarhiibu min cadami alcamali bih iyo cabsigelin laysaga cabsiinayo inaan cilmiga lagu camal falin wa annahu nusuulun ilaa asfali saafiliin iyo inuu ruuxu u soo daadegayo asfala saafiliin hadduu cilmigiisii ku dhaqmi waayo wa tasliidun lishaydaani calayh shaydaankana lagu sallidayo waayo shaydaanka ayaa weli u noqonaya oo maamulaya wa fiihi ana itibaaca alhawa wa ikhlaad alcabdi ila shahawaat yakuunu sababan lilkhudlaan waxaa kaloo ku sugan in yacni addoonku inuu hawadiisa raaco ama shahawaadka adduunyo inuu u iishaa inay sabab u tahay guuldarradiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa majliskeenna inuu ka yeelo majlis intii soo xaadirtay loogu dembi dhaafo ilaahay ha ka yeelo cilmigeenna mid camal uu la socdo oo aynu ku dhaqanno allah inaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen sidaynu halkaa ugu jamacnay walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com